asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aan isla eegno haddii ilaahay idmahayo howlo badan oo laga yaabo qaar maanta taagan iyo kuwo horay loo soo maray waxyaalo badan oo maanta dadku u baahan yihiin in looga digo ama wax un looga sheego ama wax laga dhahana dee iyada lafteedu si xubin ahaana in wax looga dhaho ama wax looga sheego ama wax looga tusaaleeyo bulshadu xaq bay u leedahay innaga lafteennu inaan wax ka dhahnana dee xaq baynu u leenahay haddaynu nahay dhegaystayaasha farada badan ee ka soo falceliya xubnaha murtida iyo guud ahaanba barnaamijyada idaacaddu ay bulshada u hayso iyo haddii aynu nahay annaga laftannada qolada howlgelaysa ama rabta dadweynaha inay wax un u sheegaan sidaa darteed ayaa haddii eebba idmahayo waxaa jira wax fara badan oo laga yaabo in maantadan ay dhacahayaan oo ama ay horay u soo dhaceenoo ay dhaqankeennii iyo hiddaheennii hore ku lug leeyihiin ama ay yihiinba waxyaalo dhowaangal aho hadda inugu soo kordhay oo aynaan horaan shaqo ugu lahayn marka xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas caalamiga ah qayb ka mid a kuwaasoo laga yaabo inay noqoto dhinac un bulshada faa'iido u ah waxaa la yidhi saddex guur baa lagu ilaaliyaa waxaa la yidhi saddex guur baa lagu ilaaliyaa aad ugu fiirso xubinteenna murtada maanta waxayna leedahay saddex guur baa lagu ilaaliyaa maxay yihiin saddexda guurka lagu ilaaliyo waa saddexdan halkan yaalla haddaad guursato saddexdaasu waa ay ilaalsamahayaan bay xubintu ku leedahay walow xubnaha laftoodu ay reemagaaloobeenoo qaar fara badan oo reemagaal ah uu jiro oo xubinta lafteedu ay reemagaal tahay sababtoo ah reemagaalku dee wax fara badan oo iska dihin ayaa jiro oo reemagaalku rag iyo dumarba waa dihin yihiin ama waa nasan yihiin ama maaragtay qutubahoodu caadu marahaya sidaa darteed ayaa waxay noqonaysaa in wax un la ictibaariyo ama wax un la sheego sababtoo ah dee dadku in dhinac walboo nolosha ka mid a tusaalayaal laga bixiyo waa arrin lama huraan ah waxaa la yidhi saddex guur baa lagu ilaaliyaa waa kow eegmada indhahaaga ibtaadiyo asturkeeda asoostaadiyo jiifkaaga saddexdaasba guur baa lagu ilaaliyaa waxaa la yidhi saddex guur baa lagu ilaaliyaa eegmada indhahaaga ibtaadiyo asturkeeda asoostaadiyo jiifkaaga saddexdaasba guur baa lagu ilaaliyaa bay xubinteenna murtida maantu ina leedahay dhegaystow aan isla fahanno midda koowaad waa eegmada indhahaaga haddii aad guursato dee masale sharciga waxay tahayba haddii ay gabadh ku cajabiso islaantaadii soo xasuuso qalbiga ku qabo ama iskaga laabo oo gurigaaga ku laababa middaa iyada iyo ilantanaa ilaahay kuu xalaaleeyey dhowristeedi iyo eegmadeed iyo daymadeed iyo waxeedoo dhane xaggaa aad waa masale sharciga oo halkaana waxaa ku yaraanhaya sinada iyo isdamaaciga farada badan iyo hoog iyo ba iyo is-eryadka ayaa meeshaa ka baxaaya waa midda koowaad waa midda koowaade waxaa la yidhi eegmadaadiiyo indhahaaga guurku waa uu xafidahayaa oo waxaa laga yaabaa kulayl fara badan oo aad wax u eryataba inuusan ku haynin waa midda labaadee ebtaadiiyo asturkeeda dadka cawradooda maaragtay haddii ilaahay kuusuma ogolyahay ilaashadana ee ka ilaaliya inay xaaraan ay kula dhacaanna kuwaas iyagaa dee waad og tahay oo howlo badan baa loo ballanqaado xagga ilaahay looga ballan qaaday oo jannay leeyihiin iyo wanaag kaloo fara badan oo iyaduna waa arrin aad iyo aad u wanaagsan in la ilaaliyo laguna dadaalo waa midda saddexaadee waxaa weeye asoostaadiyo jiifkaaga maamulkaagiiyo gurigaagaiyo hurdadaada iyaduna waa asturnaan sababtoo ah haddaad heer martido oo heer bawdkood aad ka toosto ama heer aad bawdkood ka toosto ama aad kolba gabadh bareerkaal walaalaa guriga ii hagaajiyo iyo haddii islantaad guriga kuu hagaajiso oo gaajo iyo rafaad waxaad qabtaba aad gurigiinna ku asturan tihiin dee isma lahan waa laba howloodoo aad iyo aad u kala fog qof asturan ayaa tahay oo weligiiba inta aad gurigaaga iyo heerkaaga dhex jiifto qof ku asturan baa tahay waxaa doonta qab dhib iyo dheefba taas aday kuu taallaa waana nolosha iyo derisyadeeda ama waa nolosha iyo howlaheeda marka saddex guur baa lagu ilaaliyaadu halkaasay ka imaatay intii aad nin dayacan ahaan lahayd oo calladiisu meelaha kale yaalyaalaan wixiisu meelaha kale yaalyaalaan oo isaga laftiisa gabdhaha islaamka eryan hayo oo isaga laftiisu maaragtay wixiisii aan asturanaynin oo hawsha noocaasa intii ay ku geli lahayd waxaa lagaa rabaa inaadan sidaa noqonine aad shaxda beddesho oo aad guur ku ilaaliso waxanoo dhan waxaa la yidhi saddex guur baa lagu ilaaliyaa eegmada indhahaaga ibtaadiyo asturkeeda asoostaadiyo jiifkaaga saddexdaasba guur baa lagu ilaaliyaa waana arrin aad iyo aad kugu wanaagsan haddii eebe ku fahansiiyo mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi duunyo iyo dugaagba dantooda ma mooga dugaag iyo duunyaba dantooda ma mooga